ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
khadra ibraahin axmed waxa ay ku faraxsan tahay afar iyo toban sano kadib in markii ugu horreysay ay ka soo toosto gogol nadiif ah waxaana nolosheeda beddelay qaliin lagu guulaystay oo lagu sameeyey bishan juun loogana daweeyey xanuunka isku furanka haddana waxa ay qabtaa rajo fiican oo ah inay la noolaan karto dadka oo markii hore aysan suuragal ahayn inay guri kula noolaato maadaama oo aanay kaadida ceshan karin waxaana iyadoo dareenkeeda cabiraysa ay raadhiyo ergow sheegtay aad iyo aadba dareenkaygu maanta u fiican yahay afar iyo toban sano dhibtii aan soo qabay aan ka gudbay oo maanta aan joogo oo aad iyo aad baa joogayga u fiican yahay anuu rajo qabaa oo dadkii jaamicii raacay oo xafladii raacay oo dadkii aroosalahaa raacay oo waxaweye meeshii waxaweya wax jiraanba ka qaybgalo faamiliga la seexdo reerkan kusoo beegmaba gurigoodii iyo gogoshoodii baabuurtii caadi u raaco masaajidadii caadi uu kaga tukado aad baan rajeynayaa aad khadra oo qaliinka nolosheeda beddelay lagu sameeyey shan iyo toban maalmood ka hor ayaa sheegtay in xanuunkani uu geystay dhibaatooyin badan oo nolosheeda saameeyey kuna xidhay guri cidla ah waxa ay ka takornayd saaxiibadeed iyo ehelkeeda waxaana isku aragtay waxaana isku arkaysay qof kayrkeed ka hartay noloshaydu nolol aad u adag oo aan arkayo inaan dadka kaga soocnahay aha qof iska nolosheedu gaaban tahay qayrkay kaga dambeeyo waxaweyaan dadka guriga igula nool macaariiftayda aan aad iyo aad uga dambeeyo oo aan aad isugu maxaweyaan dhibaaysanahay bay ahayd noloshaydu haweenay asxaab yihiin oo xanuunkan laga daweeyey oo ay kula kulantay gudaha magaalada boosaaso ayay khadra ka heshay warbixin ku aadan inay jirto xarun lagu daweyn karo xanuunkeeda waxaana ay la xidhiidhiyeen dhakhtar xaruntaas u fadhiya magaalada boosaaso kaasi oo ku daray koox haween ah oo halmar la soo qaadayey waxaana markii ay khadra booramo timid ay ka mid noqotay boqol iyo shan haween ah oo qalliino lagu sameeyey waxaana agaasimaha cisbitaalka heer qaran ee fistulaha ee magaalada booramo axmed idris nuur oo faahfaahin ka bixinaya howlgalkan iyo degaanada ay ka kala yimaadeen haweenkanna uu yidhi howlgalkan qaliimada ah ee laga fuliyey cisbitaalka national borom fistol hosbital bisha juun waxa uu dhammaa boqol iyo shan qaliin kaas oo qeybsanaa laba qeybood qeybta horeo ahayd in lagu sameeyey lixdan iyo sideed bukaan oo naga caawiyeen muxuuha hay-ada la yidhaahdo fistula foundation kaasoo shaqeynayay muddadii udhexeysa shantii ilaa shan iyo tobankii shan iyo tobankii ilaa ko iyo todobaatankii bisha waxaa iyaguna sidoo kale la sameeyey toddobiyo soddon bukaan taasoo tirada bisha la sameeyey ka dhigaysa boqol iyo shan bukaan bukaanadaas waxaasdeelaatan kamid waxay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya oo kamid yihiin magaalooyinka kismaayo baydhabo muqdisho caabudwaaq baardheere iyo kuwo kale ama deegaano kale halkaa toddobiyo toddobaatanka soo hadhan ay ka yimaadeen somalilan iyo puntland oo ugu badan yihiin ama inta ugu badan ka yimaadeen magaalada burco deegaanada kale isla somalilan iyo puntland kamid ah waxaa kamid ah ceergaabo laascanood boosaaso iyo deegaano kale iyaguna eriyooyinkaas hoos yimaada khadra oo dib u milicsanaysa markii uu ku dhacay xanuunkan ayaa waxa ay raadiyo ergow sheegtay ayaa sheegtay in saddex maalmood oo guri cidla ah ay ku foolanaysa ay sababtay inay foosho ku adkaato markii la geeyey goob caafimaadna si qasab ah ay ku foolatay cunugmayd ah waxaana ay tilmaantay in kaadi haysta oo dilaacday ay awoodi weydo inay ceshato kaadida sannado badanna iyadoo taageero ka helaysa ninkeeda ay dhowr jeer cisbitaallo u tagtay magaalooyinka adis ababa muqdisho iyo boosaaso laguna sameeyey qaliino dhinaca kaadi haysta kuwaasoo gebi ahaanba guuldaraystay waxaana ay khadra sheegtay in sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii oo ahayd toddoba sano ay usuuroobi weyday inay dawo iyo xal u heshay xanuunkeeda kadibna uu qoyskeedii burburay islamarkaana ay ninkeeda kala tageen ninkii waanu kala tagnay markaan toddoba sano nabarakan markaan qabay oo dhakhaatiir soo maray oo waxaweya waxba iisoo hagaagi waayan oo dhibtii aan qabo ninkii waanu kala tagnay arinta nooca kana iyo cidhiidhiga kana waanu ku kala tagnay marka laga soo tago saamaynta qof ahaan iyo midda qoys ee xanuunkani u geystay khadra ayaa waxaa meesha ka baxay ganacsi dukaan ahaa oo khadra ku lahayd magaalada boosaaso oo ay ka soo saari jirtay biilka ay ku noolaato waxaana iyadaoo faahfaahinaysa ay tidhi kar hore waan shaqaysan jiray meherad baan iibsan jiray dukaana oo dhar iyo wixii waxaasaan iibsan jiray kadibna wixii iga burburay intii iisoo baxdaba waan cunay nooli baan ka dhigtay waxaweeyaan naftaydii baan ku bahalkeeyey waxaase way idhaafeen dhaqaalihii iga burburay adeegyo caafimaad oo kala duwan ayaa loo qabtaa haweenku marka ay yimaadaan xaruntan caafimaad ee fistulaha ee magaalada boorama waxaana dhaktoresar nasra ibraahim siciid oo haweenkan badidooda qaliinadii lagu samaynayay ka qayb qaadatay ay faahfaahin dheeraada raadiyo erga ka siisay noocyada adeegyada ah ee loo qabto haweenkan waxaana ay tidhi
nambarka horta marka ugu horeyseen aragna waan jiifinaa sariirtiisu waa bilaash oo sariirtiisa wax laga weydiinayo ma jirto cunadiisoo kale bilaasha uga dhignaa markaas waxaan u samaynayo kale dawadiisu waa bilaash qaliinkiisu waa bilaash qofku isagoo habiyo meesha nooga baxa transportigiisi socod iyo soo socodba waa bilaash qofkii u baahan extra daryeel kale oo saa-idana waan siinaa sida maamooyinka qaar waxaa ku imanaya iyagoo uurleya kabacdina fistola qaba oo uurka kale dib u qaaday kabacdina kuwaasoo kale ilaa intay ka dhalayaan daryaal gaara siisiinaa ilaa intay dhalayaan markay sidaa noogu dhalaana hawshaa kabacdi gadaal laga qabtaa
ma aha intan oo keliya balse mararka qaar waxaa dhacda in bukaanka qaba xanuunka fistulaha ee isaguba daweynta soo doontay uu la socdo qof kale oo isaguna xanuunsanaya waxaana doctorese nasra ay sheegtay inay isaga laf ahaantiisa u sameeyaan adeeg caafimaad oo daweyn ah oo dheeraad ah waxaana intaas kadib doctorese nasra iyo bahda caafimaadkuba ay dareensan yihiin inay weli jiraan haween qaba xanuunkan isku furanka oo aan soo gaadhin goobaha caafimaadka waxaana iyada oo talooyin caafimaad u jeedinaysa ay tidhi
tale waxaan ku jeedinayaa horta gabadh kasta oo soo gaadhin goobtan caafimaadka ah oo qeybtan fistolada borome national fistola hosbital aan soo gaadhin waxaan kula talinayaa inay jirto meel xanuunkaaga lagu daweynayo xili walbana furan oona kambeyn iyo waxaas uun la xidhnayn waqti walbaba ay iman karto dawadeedu fri u tahay wax walba fri u tahay serfi fiicanna aan u samayn doono taasaan insha alla kula talinaya maamadu inayna cabsan sideedana u timaado xanuunkana uu yahay xanuun gabadh kasta ay qaadi karto anigana ay ku noqotay gabadh kastana qaadi karto marka waxaan kula talin lahaa inay sideeda u timaado gabadh kasta si kastaba ha ahaatee xaruntan caafimaad ee heer qaran ee fistulaha ee magaalada borama ayaa waxa ay si joogtaha u daweysaa haweenka iyaga u yimaad ee xanuunkaasi fistulaha qaba waxaana intan dheer in sanadkiiba laba goor ay samayso kaambeyno caafimaad oo lagu daweynayo haween raxanraxan ah oo laga keenay meelo kala duwan oo geyiga soomaaliyeed ah iyadoo markaasi taageero ka helaysa hay-ada caalamiya cabdalla cali yuusuf radio ergo magaalada borama
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana aatus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa